shirka golaha dhexe ee sideedada xisbiga talada haya ee kulmiye ee somalilan oo ka socda magaalada burco ayaa madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi oo shirkaasi khudbad dheer ka jeediyey waxa uu ka hadlay arrimo doora oo kala duwan madaxweyne biixi ayaa ugu horreyn soo qaatay khatarta maandooriyaha uu ku hayo dhallinyarada somalilan iyo sidoo kale in cabsi weyn iyo khatar ay habluhu kala kulmayaan kufsiga kaas oo madaxweyne biixi ku tilmaamay in gacan bira ay xukuumaddiisu ku qabanayso dembiyada inoogu badan baan idiin dul maraya oo xildhiga wada saara yahay kan ugu culus ugu foosha xun khatartaynagu ah horaa aynaanu lahayn diinteennana aan ku jirin waa kufsiga isu qarin mayno qaranka somalilan waxaynugu soo kordhay aafo la yaab leh oo xoog leh waxaynu u baahan nahay qaran ahaan haddii aynu nahay qof iyo bulsho aqoonyahan kala duwan madaxa dhaqameedku kow ka yahay culimmadu kow ka tahay aqoonyahanku kow ka yahay dhinacay doonayaan ha ahaadeen iyo dadweyneba waar bulshadeenna aafo hadday sidan ku ahaato aynu ku baaba-enaa inala soo diristay inaynu taa aada uga taxadiro miyaynu ammaan nahay miyaynu ummad neginahay oo cadaalad ah marka inantaada yara dhashay ama inanta jaarkaaga ah ee agoontii aanay suuqa mari karin ee ka baqanaysa lagu soo dalka dhexdiisa maxaa keena arrimahan daraasad badan oo la sameeyey waxaa soo baxday qodobada soo socda kow dhaqamo aynaan lahayn oo ayna soo galay oo xoog noo fidaaya laba waxaa ka mid a mukhaadaraadka oo si qayr caadiya noogu fidaaya oo intuu magaalooyinkii ka gudbay miyiga ku fidaaya hadday khamri tahay hadduu qaad yahay hadday weliba balaala kala tahay xashadiya waxa la sheegayo waxaad moodaa inaynu ku jiro cahdigii la odhan jiray jaynaha boqol sannadood baa obyam bulshada lagu baabiyey oo isooxsanaayeen somaliland waxaan leeyahay haddaynan kuwan ka hortegin taasoo kale nagu soo socota oo da'yarteenna intii badan jiidanaysa saddex waxaa kaloo arrintaas sababta loo hela wada ka mid ah internetka iyo technologiga cusub wuxuu leeyahay waa seef laba afle sharkeeda iyo khayrkeeda weynaada haddaynaan ummadeenna iyo da'yarteenna ku ilaalin xagga khayrka inaynu badino oo aynu sharka ka yarayno khatar bay inagu tahay markaa cilmigai casriga madaxweynaha somalilan oo hadalkiisa sii wata ayaa isdul taagay arrimaha doorashooyinka sharcigu si u dhigaayo anu raacayna doorashooyin sharciga haddii laga leexdana dalku ma soconayo doorashada sharciyada aynu mar wixii sharciga ka duwanna meel madowna geenayaa aynu ka dayno xisbiyada doorashadii sidii uu mudeeyey guddida doorashooyin aniguna aan saxeexay ayaynu ku soconayn waa waddada qura waa waddada qura aynu amni iyo dimuqraadi iyo xasiloon ku gaarayno dhaqaalaha lagu soo qorsheeyey doorashooyinka xisbiyadu tawradee hore waa toban malyuun oo dollar waa xoolo qasaboo danteena ah intaana xukuumaddaa ballan qaaday inaan loo waayan kharash ay doorashadaasi ku qabtoonto madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa isdul taagay wadahadalada somalilan iyo soomaaliya arrinta wadahadallada soomaaliya somalilan waa sii wadaynaa laakiin shuruudaan ku xidhaynaa oo ah in la helo garsoor caalami ah oo wixii aanu ku heshiina furiya in wixii hore ay aan ku heshiinay ay furiyaan inaan la warwareegin ee tobiga laga hadla uu noqdo ina kala gura aanu kala xisaabtan inaanu jirin sharci iyo axdi ay ku mideeyeen soomaaliya iyo somalilan oo sharci dhaqangari ilaa maanta ma jiro sharcigan ay leeyihiin waynu midoono lama kala gugi karo wax sharciga oo ku fadhiya ma jirto iyadoo madaxweynaha somalilan khudbadda uu ka jeediyey shirka sideedaad ee golaha dhexe ee magaalada burco xisbiga kulmiye uga socda ay dheerayd waxaa dhinaca kale uu soo hadal qaaday muhiimadda nabadgelyada qodobka tiirka ugu weyn ee qaran ku dhisan yahay ee xisbiga kulmiyaha in badan u ballan qaaday waxa weeye arrinta nabadgelyada dowladihii somaliland ka dhismay tii miisaaneed samaysay ugu horreysay ilaa tan maanta joogta iyo ta iman doontaaba qaybta ugu weyne dhaqaalaha waxay geliyaan amniga dalka oo marka loo eego dowladaha caalamka waxaynu noqonaynaa dowladda boqolkiiba soddon in ku dhow miisaaniyadeeda isla ogol inay ku baxaan arrimaha amniga sababta keenaysaa waxa weeye kolka koowaad waxaynu nahay ummad halgan ku jirta oo halgan ugu jirta weli inay xaqiijiso qarannimadeeda iyo madax banaanideedii ta labaad waxa weeye waxaynu degannahay gobol aan xasilownayn oo dab ka wada qiiqayo innaga oon aqoonsi haysan oon adduunka baanankooda iyo dowladuhu aynaan lalahayn amaah iyo deeqtoona toosa hase yeeshee baahida amnigeennu way ka badan tahay intaynu horo in badan waxaa ilaahay mahadiya muwaadiniinta somalilan qaar ka mida ayaa ilaahay siiyey awood dheeraada oo ay naftooda iyo dhiigooda u huraan inay ilaaliyaan qarannimada somalilan si ay inta kale u noolaadaan u dhaqdaan u dhistaan u dhalaan iyaguna dhaxanta iyo bacadka iyo dhiigooda ay ugu taagnaadaan inaynu inteena kale noolaan khadar maxamed cakule v o a hargeysa